asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
waa kow iyo tobanka bisha laba iyo tobanaad desembar laba kun labaiyo labaatan habeennimo isna ay soo gelayso qodobada caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya ayaa saldhiga degmada xamarjab ee gobolka banaadir kusoo bandhigay in ka badan konton qof oo falla ciyaar weeraha lagu eedeeyey oo inta badan magaalada muqdisho dhibaatooyin kala duwan ka geysta dhaca iyo boobka iyo jirdilka ay sii socdaan xilli dadka soomaaliyeedna ay qaatiga ka taageen ciyaalka weerada la yiraahdo waxaa kaloo barnaamijkan iskugu soo gudbi doonaa maamulka degmada warshaqa ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa albaabada iskugu dhuftay isbitaalkii guud ee degmadaasi haddaba sababtu maxay tahay ma dhabba in eedeymo falle xiriira musuq maasuq lagu helay taasina ay sababtay in arrintaas albaabada laiskugu dhufto isbitaalkii guud haddaba mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka isbitaalka oo aan la hadalna ayaa ka jawaabaya eedeymaha maamulka kaga yimid iyo sababta loo xiray waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha koonfur galbeed ayaa qaabilay wafdi ka socda midowda afrika ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo soo noqoshada barkacyaasha wararkii ugu dambeeyeyna qarax sabir khasaare kala duwan iskugu jira dhimashay dhaawac uu ka dhac maanta magaalada duwar ee maamulka hirshabelle mas-uuliin maamul ka tirsan ayaa ku geeriyooday waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa taageeray xulka qaranka wadanka morocco waddan afrika ah soo gaaray samafinaalaha koobka adduunka ee waddanka qatar ka socda waxayna u rajeyeen inay markaasi noqdaan dalkii ugu horreeyay afrikaan ah oo markaasi taariikhda ku guulista koobka adduunka ee martigeliyaasha sanadkan qatar yihiin labadaas iyo wax soo garaaca barnaamijkiina ayaan kugu soo baahin doonaa saaxiib yaal kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
booliiska soomaaliya ayaa saldhigga degmada xamarjadab ee gobolka banaadir kusoo bandhigay in ka badan konton qof oo dhalinyaro ah oo eh, lagu soo eedeeyey falalkii la xiriira ciyaaloweero oo markaasi inta badan dadka shacabka soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan afhayeenka maamulka go- afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodisho warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey shir jaraa'id uu qabtay oo dhalinyaradaasi ciyaaloweerada loo yaqaan uu kusoo qabtay ciidamada booliiska islamarkaana sheegay in tallaabo laga qaadi doono
kii sebtembar koob iyo tobankii disembar laba kun laba iyo labaatan mar kale waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada xamar shajab ee gobolka banaadir halkaasoo sidaa arkaysaan aa lagu soo qabtay howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan iyo la dagaalanka muqaadaraadka ee laga sameeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ka sameeyaan gobolka banaadir sidaa arkaysaan waxaa gadaasheeda dhooban eedaysanayaal loo soo qabtay burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan sidoo kaleeto waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal iyagoo muqaadaraad cabsan islamarkaana samaynaya falal liddi ku ah amniga iyo xasiloonnida caasimadda iyo nawaaxigeeda eedaysanayaashan aad u jeeddaan oo tiradoodu dhan tahay ilaa konton iyo kow eedaysane waxaa laga soo kala qabtay inta ka bilaabatay ilaa shantii disembar ilaa maanta oo koob iyo tobankii disembar laba kun laba iyo labaatan ah howlgallo ciidanka booliisku uu ka sameeyey degmooyinka gobolka banaadir sidoo kaleeto waxaa degmooyinka laga soo kala qabta ka mid a degmada howladaag oo ilaa afar eedaysane iyagana gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo hibkoodii ay isku dayeen inay sameeyaan burcad hubaysan waxaa kaleeto gacanta lagu soo dhigay degmada hodon laba eedaysane oo hubkoodii oo basoorad caaga wax ku dhacaya sidoo kaleeto degmada dayniile tobankii bishii disembar laba kun labaiyo labaatan ayaa afar eedaysane iyo muqaadaraadkoodii sida aad ka aragteen exhibitka ama caddaymaha laga hayo ee ka shaqayn jiray muqaadaraadka ganacsadaan ayaa iyagana gacanta lagu soo dhigay sidaas si leeg degmada wadajir waxaa gacanta lagu soo dhigay toban eedaysane oo ahaa kuwa wax ku dhaca ama ee, ee, burcad hubaysan samaynayay iyagoo wax ku dhacayay hubka fudud sida tooreeyaha ah sidoo kaleeto waxaa ku jira eh, saddex ka mida toddoba ka mida oo ahaa ciyaalweero iyo saddex burcad hubaysan wax ku dhacaysay degmada yaakshiid waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa labaatan eedaysane oo ku wada eedaysan burcad hubaysan iyo muqaadaraad sidoo kaleetana dhacayay dadka muwaadiniinta dhibna u geysanayay degmada kaaraan waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigo halkan gadaashayda ah fadhiya ilaa lix eedaysane oo iyaguna ku wada eedaysan dhammaantood burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan oo dadkii ka soo ashtakooday oo ka soo dacwooday dhammaantood ay la soo xiriireen salgiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmooyinka gobolka banaadir degmada wardhiigley sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa shan eedaysane oo iyaguna ahaa eedaysanayaal samaynayey burcad hubaysan dhacayana dadka shacabka ah walow ayaamahan dambe aad u soo kordheen dhaca ay dhallinyaradu u geystaan burcadda ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho ee dharkeenley waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa shan eedaysane kaaraan waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa lix eedaysane wardhiigley sidoo kaleeto waxaa gacanta lagu soo dhigay afar eedaysane iyo mootobajaajtoodii ay wax ku dhacayeen oo dhammaantood dhallinyaradan u jeeddaan wada ah dhallinyaro rag ah islamarkaana geysanayey burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid a degmada howladaag ayaa afar eedaysane oo ku sugan maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda awood dowlaanu ku wareejinnay waxay ku eedaysan yihiin ee, burcad hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegayeen in la afduubtay sidaas daraaddeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dalbay inay lacag ku bixiyaan afduub ah waxay ka mid noqotay tabaha iyo xeeladaha ciidanka booliisku isticmaalo in arrimaha noocaasa laga hortago waxaannu ku guulaysanay inaan gacanta ku soo dhigna eedaysanayaashii dhibbanihii oo iska dhigayey qof eedaysana ah qof dhibbana ah iska dhigayey laakiin ahaa qof wax ka og falku siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado hadhowna lacagtaas loo qaybsado arrintaas waxay noqotay waxyaabo dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigeeda ku soo laalaabtay howlgallo ciidanka booliisku ay sameeyeen oo degmooyinka gobolka banaadir laga sameeyey ayaa gacanta lagu soo dhigay burcadan hubaysan ciyaal weere aad u far badan oo degmooyinka amniga eh, amniga qalqal ku ahaa ama dhibaato ku ahaa iyo muqaadaraad lagu kala gudbinayo degmooyinka gobolka banaadir sidaan hore u sheegnay muqaadaraadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababa in dembiyadu ay no- dhacaan soona laalaabtaan dhammaantan dhallinyarada u jeeddaan waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda awoodda u leh halkaas ayaa garsoorku go'aan ka gaari doonaa annagana baaristeenna iyo howlgalkeenna iyo la dagaalankeenna burcadda hubaysan iyo muqaadaraadku wuu sii socon doonaa ilaa aan ka xaqiijinno amniga caasimadda muqdisho waxaan mar kale ku celinayaa haddii aan cid u oggolaanayno inay dhibaatayso shacabkeenna khawaarijta ay ka mid yihiin al-shabaab lama aynaan dagaalaneen sababtaan khawaarijta ula dagaalamayno sidaas si la-eg ayaan ula dagaalamaynaa burcadda hubaysan waxaan ula dagaalamaynaa dadka muqaadaraadka ka ganacsada waxaan ula magaa- ula dagaalamaynaa wax kastoo amniga iyo xasiloonnida ee caasimadda qalqal gelinaya waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
qeybihii hore ee barnaamijka horeyga ee degeysanaysaan dalsan nagala socotaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe gaana degmada warshiiq ee gobolkaas waxaa ah warqad ka soo baxday gudoomiyaha degmada warshiiq darfi ninka lagu magacaabo albaabada laisugu dhuftay isbitaalka degmadaasi guud ee warshiiq oo ka mid ah kuwa danta guud ee dadka shacabka loogu adeegayay warqad waxaa lagu ogeysiiyey qeybaha ay quseedo ciidamada iyo laamaha ammaanka sidoo kale inta mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo hay-adaha kale ee maamulka hirshabelle ayaa lagu ogeysiiyey xafiiska warqada kasoo baxday ee gudoomiyaha degmada warshiiq sababaha ugu waaweynna waxaa lagu sheegay in musuq iyo eedan iyo khilaaf xoog leh uu ka dhex jiro dhinacyada isbitaalkaasi taasi ay sababtay in maamulka ay albaabada isugu dhuftaan sida qoraalka kasoo baxay xafiiska gudoomiyahana lagu sheegay haddaba eedeymahaasi iyo ah in khilaaf iyo musuq loo haysto waxaa ka jawaabay maxamed sheekh oo loo yaqaano shiine oo markaasi kamid ah mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa dalsan ugu waramay wixii sababay in maanta isbitaalka la xiro warqad ama amar kasoo baxay gudoomiyaha xafiiskiisana lagu xiro asigoo sheegay in ciidamo ka amar qaatay gudoomiyahana markaa ay gudaha usoo galeen isbitaalka halkaasina ay sheegeen in amar ay haystaan ay ku xirayaan waxa uu beeniyey inaysan jirin wax musuq maasuq ah oo ka dhex jiray ee ku-tagrifal awoodeed oo ay markaasi ay ka sameyn isbitaalka taa bedelkeed wuxuu ugu baaqay in si ugu dhaqsiya badan loo furo maadaama uu yiri inuu ka mid yahay isbitaalada danta guud ee loogu adeegayo dadka shacabka ee gobolkaasi ku nool gaaraan degmada warshiiq
leo magacaygu waa maxamed sheekh daawud shiino ku magac dheer waana wakiilka ururka ormacad international oo urur samafal leh oo jaaliidaha dibadda ee deegaankan kasoo jeediyo ay ku midaysan yihiin waan garti marka cisbitaalka maanta waxaa ka dhacay wax baryahan soo jiitamayay ahaayeen hay waxaa xirana waa maamulka degmada gudoomiyaha degmadaa xiray isaga amarkiisa lagu xiray oo raggi noo yimid waan gartay oo ah, xogayaha degmada iyo ciidan oo wataa noo yimideen ayagaasaana xireen oo cisbitaalka ugu xiraya waayahay marka amarka gudoomiyaha lagu xiray sida hadda aada sheegtay maxay tahay sababta marka uu gudoomiyaha amarka uu soo saaray isbitaalka loogu xiray maxaa qoonsateen aad isleedahay wallaahi amarka in lagu- gudoomiyaha lagu xirayo anaga markii noola yimid oo cisbitaalka ilaa weylaa xiran xirana la yiri oo qoryo noola qaatay waxaan u sheegnay inaanan cisbitaalka qoro ku xiraynin oo haddii ay qoryaha iyo iyo- iyo awoodda ciidan ay moodaan inay wax ku xirmayaan ayna u suuragelaynin ay ka horeysa cisbitaalka intaan la xirin annaga inayna xiraan ama ay qoryaha adeegsadaan ayna dilaan haddii ay rabaan inay waxiraan maamul waayo inay documenty aan ku xirno ay la yimaadiin annagoon qoray iyo mushkilo loo baahnaa diyaar aan u nahay inaan xirayno ayagaa isku noqday documentigaas aan maanta facebook la wadaagno oo gudoomiyaha ku saxiixan yahay oo kolley inay dhowr maalmood ka hore uu soo saaray iyo inuu taariikhda horumariyey oo maanta shanka bisha ka dhigtay ma garan karno documentigaas ay noo soo direen whatsappka noogu soo direen sid- sidaan ku xirnay waana dana gaar oo isaga guddoomiyaha leeyahay oo baryahan baan doodeeda socotay oo damac iyo hay-adda isbitaalka ka shaqaynaysay iyo in corruption iyo dhaqaalahun hay-addaas xaggeeda laga helo maana cisbitaalkan intaasoo sanaan annaga wadnay annagoo voluntary ku wadno jawaabkeena lacagaan ka bixinay aan hay-ada shaqa ku lahayn oo dadkeena shacabka lacaga aan kasoo ururinay aan cisbitaalka kuna dhisnay kuna wadno dhaqdhaqaaqiisoo dhan iyo running costigiisa hadday dawo noqo lahayd iyo hadday salary noqo lahayd iyo hadday gunooyin noqo lahayd kulli jaaliyad jaaliyaddaa bixinaysay intaas wax mu- mushkiladu waa iska yareed oo waxaan annaga jeebkeena ka- ka soo qaadno aan dadkeena ku bixinayno si- sidii wax loogaga soo raadiyey way yareed haddii hay-addaan noo timid oo damac yimid marka wuxuu xirmo waa uun laakiin waxaa jirta oo laydinku eedeynayaa in musuq maasuq iyo ku-tagrifal awoodeed isbitaalka aada ku hayseen saas awoodeed gudoomiyaha uu garabsaday inuu albaabada iskugu laafto ama albaabada iskugu dhufto arrintaas ma jirtaa musuq maasuq eedaha laydin jeedinayo maxaad kaga jaabaysaa musuq hadduu jiro iyo salkiisa guddoomiyaha laftiisa musuq iyo waxaan meesha ka soconayno isagaa la taagnahay waxa musuq uu ka hadlayo hadduu cadaymo u ahaayeen isagaa laga rabaa waa maamulihii cisbitaalka oo isaga siduu rabo iyo kusuquu rabay inuu wax ku maamulo oo hay-adda ku- ku- kula shaqeeyo oo hay-adda dhaqaale aan sax ahayn uu ku qaato laga diiday oo arrimahaas la yimid mustaf hadduu jirana maxkamadda horteeda iyo ummadda horteedaba caddaymaan mugdi lahayn oo isaga sameeyo oo isaga ku kacayo cadan haynaa meel kastana aan- aan- aan la laakiin siin hadduusan karaa.
musuq jirin hadduusan musuq jirin dhibaato kalaysan jirin maxay tahay wax ku kalifaya in gudoomiyaha warqada xafiiskiisa uu ka soo saaro eh, uu yiraahdo isbitaalka waa la xiray ilaa amar dambe maxay tahay marka arrintaas manoo sheegi kartaa
arrintaas waa damaca iyo musuqa isaga ku jiro oo hay-addii hadday timin isagaan gacanta ka saarnay haddii ay gaadiid cisbitaalka loo kirey hayn hayd isaa qaatoo kireystay qofna kuma haysan lix bilood ay hay-addii shaqaysay kontraktiga markuu ka dhammaaday lix kala isla guddiga cisbitaalka haddana kontrakti la gashaa la siiyey isagina intaas eh, hay-addii isagaa soo marsiina maadaama maamulku uu yahay waxaasoo dhan ah, wixii dhaqaala hadday noqon lahayd oo ga- gaari meesha la kireeyey isaa qaatoo kiraysanayay cidku cidku hay- cidku haysata ma jirin marka wuxuu damackaas ka sii weyn oo maraan oo maamulka isbitaalka dhisay oo intaas gacanta ku haya gacantooda uu ka bixiyo
waayahay ugu dambeyntii ugu dambeyntii fariinta ugu dambeysa aad u direyso maamulka degmada maxay tahay maadaama isbitaalkii hadda la xiray uu aan shaqeynin
maamulka degmada fariintaan u dirayna waxay tahay ummaddan mas-uuliyadeeda adaa qaaday ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda haddaadan waxba u tarayn afar sano ku dhadhawaa meesha joogtaa ee intaas hawsha samafal aan wadnana maalinna ku- hal doolar maamul ahaan iyo shaksi ahaan kuma darsan kamana qaybgelin war ummadda haddaadan wax tarayn samafalayaashaan ummad ummadda u shaqaynaya dhibaatadaas ku haysa ka dhaafaan leenahay oo ilaahay uga baq waxaa raadinaysa iyo adduunyadaa raadinaysana wax meel tagaaya maahan ummaddan sama- samafalkeeda iyo mas-uuliyadeeda dhinacaaga ka qaadee waxaasay karta dadka tar dhibaatadaa dadka ku haysana ka dhaafaan leenaha ummadda
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofort grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaa caawiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbamaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
gabay dhexe barnaamijka wareega ayaana isa soo ganaysa xildhibaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagelin ayaa qasriga madaxtooyada maanta ku qaabilay wafdi ka socda midooda afrika ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo soo noqoshada barakayaasha kulanka markuu soo daaday waxaa ka warbixiyey afeenka madaxtooyada maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya
maanta taariikhdu ay ku beegan tahay disembar sanada madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigren wuxuu xarunta madaxtooyada ee dowlada koonfur galbeed uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay danjere adukene g m king oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka wakiilka joogtada ee midooda afrika ee arrimaha qaxootidu sidoo kale arrimaha barakacyaasha wafdigan oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo waxay kula muhiim ay la qaateen madaxweynaha dowlada koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada oo qeyb ka ahayn shirka iyo sidoo kale la taliyaashii madaxtooyada agaasimihii guud ee madaxtooyada dowlada koonfur galbeed waxaa kulanka diiradda lagu saaray oo lagu hadlay oo lagu gorfeeyey xaalada guud ee amniga iyo sidoo kale xaalada abaaraha wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen oo ah madaxweynaha dowlada koonfur galbeed uu warbixin guud ah ka siiyey wafdigan xaalada rasmiga ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed gaaraan xaalada abaaraha ayadoo warbixinta uu siiyey madaxweyne cabdicasiis ambasador adukina g m king uu runtii bogaadiyey sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo uuna warbixin rasmi ah ka helay dowladda koonfur galbeed gaar ahaan xaalada abaaraha islamarkaana maanta uu runtii eh, gaarsiin doono eh, dadka ay barakacyaasha ay soo saameysay ku sugan magaalada baydhabo oo ah caasimadii kumeel gaarka gurmud deg deg ah oo runtii ay usoo garatay midooda afrika Eh, sidoo kale wuxuu eh, warbixinta guud ahaan uu madaxweynaha uu ku daray in ay ahayd xaaladda amniga in howlgallada ay socdaan lana dardargelin gon- lana dardargelin doono howlgallada socdo sidoo kalena uu bogaadiyey eh, ambassador adokinle oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka eh, midooda afrika eh, xaaladda abaaraha iyo sidoo kale barakacyaasha eh, guud ahaan afrika Eh, wuxuu sidoo kale ballanqaaday in amniga koonfur galbeed iyo howlgallada socda uu asagana garab istaag ay midooda afrika ay naga muujin doonto ayna runtii dardargelin doonaan eh, kaalin libaax leh ay ka qaadan doonaan eh, howlaha amniga ee ka socda deegaanada koonfur galbeed wuxuuna bogaadiyey in sh- shaqo wanaagsan ay ka socoto en, sida gurmadka abaaraha oo runtii wasaaradda arrimaha gargaarka ay shaqadii wanaagsaneed ee qabatay iyo guddigai abaaraha iyo sidoo kale wasaaradda amniga shaqada dardargelinta leh ee qabatay ee in howlgallo muhiim ah laga fuliyo deegaanada koonfur galbeed wuxuu sidoo kale ballanqaaday wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu garab istaag xoog leh uu muujin doono ka midooda afrika ahaan ayna garab istaagooda laga dareemi doono guud ahaan deegaanada koonfur galbeed waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa taageero kala duwan u muujiyay xulka qaranka ah morocco oo soo gaaray samafiinaalaha koobka adduunka ee kasoo dalka qatar waxayna urajiyey inay noqdaan dadkii dalkii ugu horreeyay afrikaana oo ku guuleysta koobka adduunka oo aan hore u dhicin maadaama xulul waaweyn ay kasoo adkaadeen intertag inta uu socday shacabka mikrofonka waxaa la xaqaaday cali aadan axmed oo dalsan ka tirsan
diisanaya koobka maanta inuu morocco u dhibo weliba aniga asmaadiisa asmaaulxus ismul acdamka ilaahay ku weydiisanaya ilaahow koobka maanta morocco u dhib waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in kooxii waaweynaa xali burtuqaal hawada lagu soo cunay la iska soo reebay gadaal la iska soo mari baraasiil oo kale gadaal la iska mari dhacdooyinka cajiibka oo kale ay ka mid tahay me- aada ugu faraxsanayo wallahi in waddan afrikaan ah haddana muslim oo meeshaan soo gaaro wallahi horta aad ugu faraxsanahay wadanka ugu horeeyay afrikaana oo meeshaas gaaro waxaan rajaynayaa inuu koobkaan asiga qaadi doono dhacdada ugu xiisaha badan kubadda cagta ee koobka dunida ayaa soo gaaray heer gebagaba inta uu socdo waxaa laga diiwaangeliyey dhacdooyin waaweyn xulka qaranka morocco ayaa xalay guul taariikhiga ka gaaray dalka bortugal ayagoo markaasi guushaasi u horseeday inay gaaraan samafiinalka bortugal ayaa waxay ka tuureen tariinka loogu tartamayey ku guulaysiga koobka dunida xulka morocco ayaa noqda dalka ugu horeeya oo afrikaana oo soo gaara samafiinalka koobka dunida ayagoo waddamo waaweyn ka soo reebay koobka dunida oo ay ku jiraan sbain biljamka iyo bortugaal oo xalay ay ka reebeen mucaashaqiinta kubadda cagta ayaan la dhex marnay codbaahiyaha warbaahinta dalsan innagoo wax ka weydiinay siday u arkaan in morocco ay soo gaarto heerkan ahna dalkii ugu horreeya oo afrikaana oo soo gaara samafiinal iyo rajadooda ku guulaysiga koobka dunida wallahi horta aad ugu faraxsanahay wadanka ugu horeeyay afrikaana oo meeshaas gaaro waxaan rajaynayaa inuu koobkaan asiga qaadi doono idaacaddii taas nasiib lama dhihi karo sababtoo waa aragti wax badan kuwa ku soo aadin awood waa dhihi karaa waan jeclaan lahaa in afrika qaado sababto ani ahaanta faransiisa taa yara ufaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu wado- wadan afrikaani oo haddana muslim oo siiya inuu qaado jeclaan lahaa walaa ku faraxsanaa walaa soo afrika ah haddana muslimi waxaa horta marka koowaad waxaa waa qaaradda afrika horta farxad u tahay marka labaad waxaa waa muslimiinta meel walba joogto waxaa waa maadaama waddan afrikaan uu yahay haddana waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in kooxi waaweynaay xalay burtuqaal hawada lagu soo cunay laska soo reebay gadaal laska soo mariyey baraasiil oo kale gadaal laska mariyey dhacdooyinka cajiibka oo kale ka mid tahay me- aad ugu faraxsanaa walaa in waddan afrikaan ah haddana muslim uu meeshaan soo gaaro samfinalka aqrabuma koox awood badan waa awooddooda waxaa ka mid ma in ay sheeg ciyaar cajiib oo kale intay soo bandhigayaan yani wax dadku weli aamin laayiin waa in kooxa weyn Morocco ay gadaal iska soo maris maarag ciidan soo baaca sadartaan waxaan rajaynaynaa in Faransa ay wax kale noo dhiman aan garaacno haa way iska cadaa bay ku guuleysan karaan maadaama waddan muslim lagu qabanayo quraankana waxaa waa lagu furay kow dooran oo quraanka ka adaa greenka lagu furay marka gaar oo dhanna gadaal iska marna waddan muslim oo soo baxa afrikan la keeno koob maarag aad ugu faraxsanahay والله اجي انا اقول فرحسنا وقت انكستو آه رونالدو قبا آه رونالدو تاغيري هدنا way soo dhaweynaa guusha Marocco ee Afrika ay semifinal markii ugu horeysay gaashay wallahi awood horta awood ma laha ma ku dhahani laakiin nasiibna waa jiraa badda sideeda waa ka biicataan waayo nasiib waa marka awoodna waa leedahay awood mala kuma dhahani laakiin waa nasiib waa jiraa wallaahi horta faransa si uga soo baxda adag marka laakiin haddii lacalla ay ka soo baxdo waxaa islaana waa qaadi kartaa to arrin aad iyo aad loogu farxo waxaa waaye waa in badan taariikh aan sugaynay waxaa waaye hataa haddii xataa aan ka harno koobka ya waxay noo tahay farxad weyn maadaama aan soo gaarno semifinal ah waa ku sheegi karaa waxaa waaye waa markii ugu horreysay oo dal islaam loo qabto koobka adduunka in haddana lagu furo aayadaha qur-aanka kariimka marka waxaa dhihi karaa in ii sheeg xag alle aan inooga qoran tahay guushaan adooyin aan leeyahay waa jiraa ciyaartoyda xirfadooda oo kale waxyaaba aan lagu arag afrikaan sidii hore mise carabta ciyaare ay soo bandhigi jireen waxay u- si ay isu- isu- sidii u dheeli jireen si dhiiranaan leh oo kulul oo ciyaarta isha ciyaartoyda ay fahmeen isdhex galeen ay soo bandhigeen Aa, waa filaynaa waana taageeraa waana rajaynaa waana ku hambi weynaa wallaahi waa ku faraxsanahay maadaama uu yahay dal islaamna inuu heerkaas soo gaaro waxaa inkastoo aan iska ahay taageero burtuqaal ah xalay markii nagala badiyay aan ka xumahay inay soo badiyaan morocco hadda waa ku faraxsanahay maadaama aan hernay wallaahi aniga sida aan hadda aan rajaynayo ama sida aan jeclahay maadaama aan tiimkii aan weligay taageeri jir qarankii aan weligay taageeri jiray ay hereen waxaan koobka u rajaynaya inay morocco qaado waanu ku faraxsanahay inay heerkaas soo gaarto heerarka ka dhimanna waxaan rajaynaya inay ka gudubto waa ku guulaysan karaa waaba cadcadda sida boqolkiiba sagaashan hadda aan saadaalinayno marooka goobka u rajaynaynaa horta waa war farxad leh soo gudubtaas waa war xod farxad leh ilaaha xaggaana waxaan weydiisanayaa koobkaa maanta inuu maroko u dhibo weliba anigoo asmaadiisa iyo asmaaulxus ismul acdamka ilaahay ku weydiisanayaa ilaahow koobkaa maanta maroko u dhib idankaaga iyo qadartaada iyo rabinimadaada iyo waxidnimadaada ugu dhib baan leedahay marokana waan u hambalyaynayaa rajo fiicanna waan ka qabaa sidaadana waxbaan idiin sheegayaa cayaarihii hore adduunka laga furi jiray waxaa lagu furi jiray falaanfal iyo cilmi fereg iyo sixir baa lagu furi jiray cayaartan ka bilaabatay khadar aayad qur'aanaa lagu furay berrina waxaa wada cayaaraya hadda isu soo socda muslinkii iyo khaniisiintii baa cayaaraya ilaahayna khaniis ma guulayo qoomuluub ilaahay meeshuu dhigay waannu aragnay faransiis bay la cayaarayaan faransiisna waa khaniis khaniisna alla guulayn mayo idanka ilaahay khad- waxaa guulaysanaysa morocco islaamnimaday ku guulaysanaysaa aayad qur'aan iyo xadiis baa lagu furay ilaahayna waa u hiilinayaa inta iyada a shahaadata iyo intii ilaahay caabudayna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu maanta morocco ku guuleeyo kulanka ugu horeeya semifinalka koobka dunida ayaa waxaa la ciyaari doonaa maalinta talaadada iyadoo iswajihi doonaan wadamada argentiin iyo sidoo kale croatia sidoo kale maalinta arbacada waxaa wada ciyaari doona morocco iyo faransa iyadoo la sugi doono labada wadan ee isku tegi doona finaalka cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho si aad ugu adeeg
dhinaca kalena wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland eh, naciimo cabdiraxmaan guureed ayaa soo xirtay ololaha lix iyo tobanka maalmood ee joojinta tacdiida ka dhanka haweenka iyo gabdhaha oo markaasi ka socda deegaanada markaasi puntland
inaan samayno sarfay guud aan ku samayno si gaar ah arda qur-aanta maadaama cabashooyin badan kaysas badan ay dhowr jeer soo laalaabteen oo arintaa khuseeya ay yimaadeen sidoo kale inaan ku samayno sarfay iskuullada ku saabsan gabdhaha tacadiyada loo geysanaya maanta waxaan ku qabanaynaa shir jaraa-id wasaaradda haweenka puntland waxaanu kusoo gabagabeyneynaa days of activism lix iyo tobanka maalmood oo ah ka hortaga tacadiga oo wacyigelintu ay isugu jirto baa maanta waxa uu ku egyahay disembar tobankeedii sidoo kalena ku aadan maalinta xuquuqul insaanka ee adduunka waxaan rabaa horta inaan marka hore sheego aan u mahad celiyo dhammaan hay-adaha bahwadaagta ah aan la nahnay ee dowladda oo nagala shaqeeya arrimaha tacadiga oo ay ka mid yihiin dhammaan wasaaradaha aan wada shaqada wadaagno iyo garsoorkaba waana uga mahad celinayaa garab istaagga ay markaas garab taagan yihiin in gabdhaha reer puntland oo dhibaatooyinka tacadiga loo geysto inay cadaaladda ay la raadshaan kadib waxaan ku darayaa ka maalmood waxay noo soo bilaabatay kii bishii novembar waxayna ku ekayd maanta oo ah disembar tobankeedii daafurkiina maalinta wuxuu noo dhacay ka ahayd maxaa la gaaray waxyaalihii la gaaray baan ku horumarayaa kadibna maxaa u qorshaysan wasaaradda haweenka sanadka hadduu ilaahayna gaarsiiyo waxyaalihii la gaaray waxaa ka mid ahaa in wacyigelin laga sameeyey degmo oo ay wacyigelintu gaartay ayna wacyigelintaasu ay heleen in ka badan kun oo qof wacyigelinta oo isugu jirtay kulamo waaweyn oo lala yeelanaya bulshooyinkii weliba deegaanada laamiga ka fog doodwadaagyo iyo tababaro waxa ay kaloo wasaaraddu ay qabatay inaan u qareennay dhibanayaasha haddana aan kiisas dhowr ah aan gacanta ku hayno ka wasaarad ahaan oo ah gabdho tacadiya loo geystay weliba kufsiga maxaa marka wasaaradda u qorshaysan waxaa noo qorshaysan sanadka inaan samayno sarfay guud aan ku samayno si gaar ah arda qur-aanta maadaama cabashooyin badan kaysas badan ay dhowr jeer soo laalaabteen oo arintaa khuseeya ay yimaadeen sidoo kale inaan ku samayno sarfay iskuullada ku saabsan gabdhaha tacadiyada loo geysanaya waxaan kaloo baraarujinaynaa ka wasaarad ahaan aanuna garab taagannahay in gabdhaha macalimiinta ah loo badiyo arda qur-aanta si cabashooyinkaas iyo dhibaatooyinka gabdhaha gaarayana aanu uga hortagno waalidiintuna meesha ay ilmahooda geynayaan ay ku niyad samaadaan oo ay tahay meel la hubo tan kalena waxay u noqonaysaa gabdhihii inay shaqo abuur u tahay ilaa gabdhuhuba inay shaqeeyaan shaqay u baahan yihiin taasi waa muhiim waxaan kaloo rabaa insha allah in arda qur-aanta lagu sameeyo la dabagalo macalimiinta dhigaya la eego laba shay shayga koowaad oo ah aqoonta ay bixinayaan tayadeeda waynu u baahannahay in ilmaheennu waa meesha ugu fiican arda qur-aantu oo ilmaha laga soo barbaarayo aynu kulligeen ka soo bilowno waxbarashada oo diinteenna suuban lagu horto tan kalena waxaa weeye in la hubiyo macalinka habdhaqankiisa la ogaado taariikhdiisii hore dib loogu laabto kadib loo ogolaado inuu macalin ka noqdo arda qur-aan maanta intaas ayaanu shirka jaraa-id u qabannay ka maalmoodna waxay ahaayeen maalmood ummadda reer puntland ay ka faa'iideen gacmo wadajir bay wax ku gooyaan tacadiga dumarka waxaynu uga hortegi karnaa aynu ku joojin karnaa dambiilo kasta oo dhib geystana wixii uu mutaystay wuu ku heli karaa waxaa weeye isku duubni in annagu dowladdii baa nahnay waa u taagannahay waxaana rabnaa shacabku inay nala shaqeeyaan si gaara waxaan rabaa dhallinyarada wiilasha ah inay nagu garab istaagaan ololaha aan wadno markastana aan wadno lix iyo tobanka maalmood keliya aan ku ekayn socda markasta wasaaradda haweenku ay qabanayso oo ah ka hortaga tacadiga loo geysanayo dumarka waana mahadsantihiin waxaan kaloo leeyahay gabadhu waa hooyo gabadhu waa walaal gabadhu waa xaaskaagii gabadhu waa barbaariyaha waa gabadhu waa hooyada soo saarta jiil wanaagsan oo u hormoodi kara bulshada mustaqbal iyo iftiin inaanan ilaawin hay-adihii kala duwanaa oo nagu garab istaaga
qeybiya gabagabada barnaamijka ayaan isa soo gaanay saaxiib yaal markaan haddii aagno hay-adda juba foundation ayaa boqol iyo afartan guri oo baca ka samaysan ku rejisay hay-dad kusoo kusoo barakacay ama dad kasoo barakacay magaalada barnaaba ee maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya ibraahim maxamed mayo ayaa ka waramaya
hay-adda jubbo foundation oo ka duulaysa in loo gurmado dadka ay abaaruhu iyo colaaduhu saameeyeen ayaa maanta magaalada baraawe ka fulisay holo loogu gurmanayo dadka ku soo barakacay magaalada baraawe oo xarun u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adda ayaana maanta dadkan ku wareejisay boqol iyo afartan guri oo ka samaysan baxyo labaatan musqulood saddex elbiyood afar shanluweela iyo konton sid oo qalabka loo isticmaalo nadaafadda ah sidoo kale hay-adda oo horay gacanta ugu haysay isbitaalka weyn ee magaalada baraawe ayaa maanta ku wareejisay gaari ambalaasaha si dadka gurmad ay u helaan goobta guryahan iyo agabkan lagu wareejinayo waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda jubba foundation maamulka magaalada baraawe iyo saraakiisha taliska admis ee baraawe ugu horreynna waxaa goobtan ka hadlay wakiilka hay-adda jubba ee dadkan maanta ku wareejiyey guryahan iyo agabkan ka jareenna guryahan boqol iyo afartanka guri ah in ay maanta nagala soo qayb galaan markhaatina ka ahaadaan maamulkii degmada iyo sidoo kale nabad ilaalintoo idil waana sharaf weyn ayay inoo tahay maamulkana waxaa ugu horreeya oo hadda nala jooga guddoomiyaha degmada doctor liiwaan marka waxa aan halkan ku qabannay oo aan maanta xirig jarayno waxay ka mid yihiin boqol iyo afartan guri oo guryaha baca ka samaysan ee esk loo yaqaana ah iyo labaatan musqulood marka aadaa u mahadsantihiin ka jubba ahaanna maanta sharaf weyn ayay noo tahay in dadkani dhibaataysan duruufaha abaaraha ku soo barakacay aan guryahan ku wareejinno iyo musqulahooda iyo sidoo kale ayadoo markaas loo sameeyey wata kiyoskiyo oo ay biyaha ka dhaansadaan ayagoo aan meel fog biyaha u aadaynin ilaa iyo saddex booyintii oo wata kiyoska ah ayaa loo sameeyey guddoomiyaha magaalada baraawe ahna duqa magaalada doctor liibaan abukar baafo ayaa dhankiisa humaad celiyey mas-uuliyiinta hay-adda jubba foundation oo mas-uuliyad iska saaray in loo gurmado dadkan guryo maxay ahayd si kumeel gaara loogu dhisay dadkii soo barakacay oo hoyla-aanta ahaa kuwaasoo baahi weyn loo qabay oona loogu dhisay ilaa iyo boqol iyo afartan guri oo howlahoodii kala wataan suuliyadoodii iyo wixii la mid ahaa waxaan leenahay hay-adda jubba oo kaalin weyn ka geysatay oo muddo ku howlaneyd siday guryahan u hirgelin lahayd waxaan leenahay shaqo wacan hay-adda jubba mana ahan hay-adda jubba maxay ahayd foundation hay-ad hadda keliya arrimahan qaxootiga keliya wax ka qabanaysee waa hay-adda isbitaalka weyn ee baraabe gacanta ku haysa howlo badan oo oo bini'aadamnimadana kala shaqaysa degmada baraawa maamulka marka insha allah een, qaybaha amniga ee, maanta meesha nagula sugan khaasatan booliiska ayaguna waxaan faraynaa insha allah in ay dadkan masaakiinta ah oo meesha soo degay ka warhayn waxaan leeyahay s- ugu dambayn hay-addu waa mahadsantihiin waxaan ilaahay uga rajaynaynaa dadkan soo barakacay in maxay ahayd meeshooda ilaahay ku- ku nabadgeliyo annagana mas-uuliyaddeeda aan qaadan hadduu alla idmo
hay-adda jubba foundation ayaa gacanta ku haysa isbitaalka guud ee magaalada baraawe iyadoona howlo u badan kuwa bani'aadanimada ka fulisan magaalada baraawe iyo guud ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan caasimadda koonfur galbeed baraawe
gudahaan barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan magaalada muqdisho aqarna dhegeysta waanaginta barnaamijkan heesina kulan doona siyaasi nabadgelyo